madaxweynaha maamulka khaatumo mudane cabdalla cali haybe cagaluleh oo kulankan warbaahinta ugu qabtay jiida hore ee gobolka sool ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin isima uu sheegay inay kasoo kicitimeen magaalada hargeysa kuwaasi oo howlo nabadayna u jooga magaaladan garowe iyo sidoo kale kalfadhi baarlamaan oo dhowaan uga furmay magaalada laascaanood koox uu tilmaamay inay sheegatay maamulka khaatumo oo uu hogaaminayo cali khaliif kalayr gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka maamulka khaatumo yuusuf maxamed shirtag ayaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay
waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo nimanka laasacaanood ka hadlay ee isku sheegayo golayaasha baarlamaanka khaatumo ma aha nimankaasi golayaasha baarlamaanka khaatumo waa nimankii xilka lagaga qaaday magaalada buuhoodle sannad ka hor waana niman u gelay somalilan kana tirsan jamhadda somaalidiidka hurgalladeeda ayay ka mid yihiin yeesus ugu leexaan ku leenahay cali khaliif kalay ummaddan lugoyn maysi horaad u khalkhalisay horaad been ugu sheegtay shacabka gobolladeesa siisool iyo sanaag way ku yaqaanaan laasacaanoodna waynu iskugu imaanaynaa waannuna soo gelaynaa haddii laha idmo waxaan idin leeyahaa cararina laba xilligood baa laysku sheeganayaa haddaan ku horreeyo kooxda uu hormuudka ka yahay madaxweynihii hore ee khaatumo brofesor cali khaliif galaydh oo aannu isleenahay wuxuu lumiyey sharaftii iyo karaamadii ummadda ummaddii ku caana shubatay ee dooratay shalay waxaan ugu ku baraarujinayaa dadka deggan gobollada sool sanaag iyo cayn oo aan ogahay inay ka dheragsan yihiin farsamooyinkiisa dadban ee uu had iyo jeer marba si u soo huwado in badan bay u soo taagnaayeen cali oo ku muusannaabaya warkaalaha dadka nala laaya maantana wax kaluu leeyahe oo wuxuu leeyahay waxbana lama weyddiin waxaa dadka wakhtig waxaa loo sheego dadku way soo dhaafeen maanta ilmaha toban jirka ah waxuu ka dheragsan yahay hadallada isdabamarkaa khiyaanooyinka isdaba socda ee wadaadku marba geed hoostii ama marba guri ama marba calan yaroo madaxa lagu soo duubto waxaa dadku waa ka dheragsan yihiin annana waa uga digaynaa inay ku feejignaadaan inay ku feejignaadaan kana feejignaadaan maxaanku dhahdaay colaadaha loogu adeegayo soomaalidiidka gobollada waqooyi ka soo jeeda ee uu muuse shaani hormuudka uga yahay ee uu maxaanku dhaha talooyinkii mici ku dhiigle muuse biixi talooyinka uu kala yimi cali arooy arooy arooy waa idinka digaynaa haddaad ummad tihiin oo dadle tihiin oo garashadiinnu ay shaqaynayso siduu isaga kiin hor keeni lahaa buu wadaa waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo maalmahanba magaaladan garoowe oo aannu duleedkeeda ku sugannahay waxaan ka maqlaynay maxaanku dhahdaay koox isma sheeganaya oo raba inay dadka ku qanciyaan inay ku sii sugnaadaan ciidamadoodu deegaannadan waxaan u malaynayaa taa wax ummad loola yimaado iyo wax cidi ka tashooto iyo wax laga wada hadlo midna inaysan ahayn inaan cidina heshiis kula geli karin kalana qaadan karin tallada gobollada sool sanaag iyo cayn koox ka eedaad haysata muuse biixi mici kudhiigle gacankudhiigle afkudhiigle muuse biixi oo ku sifoobay burburinta la dagaalanka bulshooyinka nabadgelyada ugu nool deegaannada oo maalin walba qori caaraddii rabo inuu ku muquuniyo kaa ciddii ka socota iyo ciddii uu hormuud ka soo dhigtay ee meelaha kan haatan lagu sheegayo midna waxaannu u sheegaynaa inaanay sinaba u dhici doonin una dhacayn waxna uga jirin wax wadahadal nabadeeda